Soomaaliya ayaa markii ugu horeysay muddo soddon sano ahi codaysay doorashadii madaxa guud ee hay-adda caafimaadka ee qaramada midoobay u qaabilsan WHO loo saagaabiyo kaas oo loo doortay Dr. Tedros Adhanom isbuucii aynu kasoo gudubnay. Si Soomaaliya codkaasi ugu yeelato waxaa hortaagnaa dhaqaalo ay iska bixin weyday dowladda Soomaaliyeed muddadaasi soddonka sana ahayd waxaana sidoo kale wasiirka caafimaadka ee dowladda federaaliga ee Soomaaliya Dr. Fawziya Abiikar Nuur loo doortay inay noqoto agaasimi ku-xigeenka shirguddoonka hay-addaasi ee WHO. Haddaba waxaa wasiirka iyadoo ku sugan magaalada Geneva ee waddanka Switzerland oo doorashada ay ka dhacday kal hore khadka telefoonka ugu warantay Saare Cabdi Axmed oo Washington joogta.
Assalaamu calaykum Zahra Ramadaan Kariim. Shirka aan kasoo qayb galno horta waxaa waaye shir ku saabsan caafimaadka ee ay dhow hay-adda World Health Organization hay-adda caafimaadka adduunka ay qabato sanad walba. Sanad walba marka shir guddoon waxaan noo doortaa presidentka iyo shan ku-xigeenno oo vice president ah. Soomaaliya waxaa soo jeedisay inay ka noqoto mid kamid ah gudoomiye shir gudoomiye ku-xigeenka nobayska gobolka aan ka tirsannahay w h o oo emro la yidhaahdo oo fadhigiisa yahay qaahira shirkana markii loo soo jeediyey waa aqlabiyad waa la ogolaaday marka wasiirka caafimaadka ee soomaaliya wuxuu kamid ahaa sanadkan shir gudoomiyeyaasha baiska ku-xigeenadu kamid ahaa doctor fawziya wasiirka caafimaadka soomaaliya shir guddoon ayay markii ugu horreysay muddo dhowr iyo soddon sano ama soddon sana ay noqotay marka maxay uga dhigan tahay inay doorashada qayb ka noqoto shir guddoonkiina ay noqoto xubnihii matalayay soomaaliya shirguddoonka sharaf ayay noo tahay in nalaga qayb geliyo oo aan maadaama aan member state nahay inaan ka qayb galno doorashada maynan lahayn cod ilaa iyo ku dhawaad soddomeeyo sana dagaaladii iyo ka hor sababta dowlad dowladda soomaaliya ma aysan bixinin fiigii loogu talagalay inay sanad walba bixi lacagihii ku ururay daraaddeedka codki ayaa aan ku weynay mana ahayn annaga laakiin waxaa jira dowlado fara ku tiris ah oo iyagana aanan member ah laakiin aan codka lahayn sababahaas awgeed soomaaliya marka soomaaliya maan sanadkan waxay awooday in ay codki soo celiso ayna awood u yeelato inay doorashada ka qayb gasho marka waa farxad ayay noo ahayd inaan si buuxda uga qayb qaadano doorashadii sanadkan dhacday lagu doortay doctor tedros waa gartay marka ma waxay ka dhigan tahay in soomaaliya qarashaadkii lacagihii laga rabay ee bixisay si ay doorashada uga qayb gasho sanadkan muddo soddon sana kadib ha qarashaadkii wax waa bilownay juhdi badan kadib mahadna ha ka gaarto wafdigeena iba safiirka noo jooga biidsara marwe faadumo cabdullaahi maxamuud insaaniya oo aad u dadaashay waxaa kaloo aad u dadaalay doctor maxamed cabdijaamac oo isagana waqti badan la shaqeynayo hu laakiin kamid ah hadda wafdigeena sidoo kale doctor weheliye iyo doctor cabdiqawad marka waxay ahayd howl lagu dadaalay in wakti yar gudaheeda annagoo ah ku-xigeen shirguddoonka haddana waxaan ku dadaalnay inaan codka helno si aan sanadkan u codeyno marka aad iyo aad ayaan howl fiicana la qabtay runtii waa ku wada faraxsannahay masha allah waa yahay waxaa loo doortay markii ugu horreysay w h o inuu madax ka noqdo nin u dhashay qaaradda africa tedros adanan oo isagu ah wasiirkii hore caafimaadka ee dowladda etoobiya marka guud ahaan gobolka maxay uga dhigan tahay in qof kasoo jeeda gobolka loo magacaabo xil noocaasiyo markii ugu horreysay ayada lafteeda wallaahi waa wax aad wadamada afrikaanka ay ugu farxeen lobby weyn ay u galeen in nin afrikaana inuu markaan markii ugu horreysay qabto w h o director general uu ka noqdo waa nin gobolka kasoo jeeda waa nin soo noqday wasiir caafimaad wax badan waa nin soo noqday wasiir arrimaha dibadda waddankiisa yaqaana soomaaliya dhibaatada caafimaad taalla si fiican u yaqaana waxaan shalay awood u yeelana inaan shir yar la yeelano aniga iyo wafdigoo dhan waxaan ka wada hadalnay sidii loo xoojin lahaa caafimaadka soomaaliya maadaama isaga wakti badan kasoo shaqeeya runtina waxyaaba aad ah caafimaadka etoobiya uu ka shaqeynayo waxyaalo badan oo la taaban karo oo horumar uu ka gaaray waxaan leenahay waa nin yaqaana gobolka iyo baahidiisa iyo baahida caafimaadka marka waxaan rajayneynaa il gaar ah inuu u lahaan doona wadamada dhibaatada badan ka haysa sida soomaaliya waa tahay wasiir fawziye dhinaca kale waxaa jirta in soomaaliya ay la tacaalayso xaalado xanuuno fara badan oo abaarihii ka dhashay gobol walba ka jira dadkii oo dhan saameeyey marka wasaaraddaada maxaa uga qorshaysan xaaladaha caafimaad darro ee shubanka ugu horeeyo caruurta ay u le-anayaan xilligan abaarta kadib wallahi shubanka shuban biyoodka aada iyo aada u soomaaliya u hayaa isbuucii ugu dambeeyey daatada naga soo gaaraysay wadanka aada iyo aaday gobolada qaarkood sida geda iyo bay oo kaleeto mar cudurkii wuxuu noqday waa istaagay yaro istaagay laakiin hadda waxaad u malaysaa roobabkii markay da-een xoogaa in shubankii meelaha qaarkood oo aada usoo laba kaclayay laakiin hay-ado badanoo na kaalmeeyo wasaaradda caafimaadka juhdi weyn ayaa la sameeyey macaawino badan oo daawooyinkii waa inoo yimaadeen waxaan rajayneynaa inuu yaraan doono insha allahu tacaala si fiican aan ugu gaari karno xal insha allahu tacaala
wasiirka caafimaadka dowladda soomaaliya doctor fawziye abikar nuur kana mid ah guddoonada hay-adda caafimaadka ee w h o ee doorashoodii doorashooyinkoodii bishaynu kasoo gudubnay ka dhacday magaalada geneva dalka switzerland waxaana khadka telefoonka ugu waramaysay waryahayaga zaare cabdi axmed